dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey waa khidrad xanuunka soomaalida garoonka kasa waxaan leeyahay cudurka koreena calaamadihiisa ayaa dhakhtarka weydiinaya waxaan isku hayaa qufaaqonlodab neef qabatiin urla-aan ayaan isku hayaa dhakhtarka saasoo leeyahay mahadsanid khadra maxamuud oo joogta magaalada garoobe haddaan isku day inaan ka jawaab su-aasheeda khadra calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garto cudurkan safmarka ah ee covid nnteenka waxaa ka mid ah qofaa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale soo raaca intaasi in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka adigoo magacaygu yahay sheegan cabdi carigoo kasoo hogayo magaalada cadaadis waxaanu ka cabanaynaa xanuunka leraa covid nineteen waasaa dad badan laga helay maxadsaneed haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa sheekh nuur walaal sidaa ugu fiican aada uga hortagi kartaan ama ugu hortagi karto cudurkan safmarka covid nineteenka waxaa ka mid ah in la raaco tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo unisef tilmaamahaasoo ahaa in gacmaha la yska dhaqo muddo labaatan elbiriqsi laguna dhaqaayo gacmaha saabuun iyo biyo korka ka socda in la isticmaalo ayaa wanaagsan ganfuur xirkii iyo gacmo gashagii iyadoo la iska ilaalinaya in la taabto sanka afka iyo wejiga dadka in ay kala fogaadaan ayaa wanaagsan ugu yaraan labo mitir ama saddex tallaabo in guriga la joogo ayaa wanaagsan haddaad isku aragto calaamadaha cudurka hargebka ah haddii aad isku aragto qofa qandho iyo neefta oo kugu dhigta fadlan raadso goobaha caafimaad ee lagula tacaalo cudurkan safmarka ee covid nnteenka iishka ama masarka sanka ama xusulkaaga oo laaban ku dabool afka iyo sanka marka aad qufa'aysid ama aada hinisaysid markaad isticmaasho tiishka fadlan ku rid weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad qufacdo amaad hindhisto amaad caawinayso qof xanuunsan aad ha ugu dhowaan qof qaba astaamaha ama calaamadaha cudurka hargebka ah assalaamu calaykum raadiyo werku magacaygu waa maxamuud cabaas oo joogo magaalada beledweyne raadiyo werku waxaan weydiinayaa qofka korona hadduu ku dhaco oo ku codsanayna mar labaad ma ku dhici karaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka codsanayaa inaad fariinteeda ii gaarsiisaan mahadsanid maxadsaneed maxamuud cabbaas oo jooga magaalada beledweyne haddaan isku day inaan ka jawaab su-aashiisa maxamuud arrinta ah qofka cudurka coronaviruska ku dhacay oo haddana ka bogsooday mar labaad ma ku dhici karaa arrintaasi walaal xaqiiq rasmi ah looma hayo balse waxaa dhici kara in mar kale cudurku ku dhaco qofkaasi ama uu kusoo laabtoba haddii uusan ku dadaalin nadaafadda guud iyo midda gaar ahaaneed oo isla markaas uusan raacin tilmaamihii caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo unisef sidoo kale waxaa jira difaaca jirka kaasoo jirka uu ku difaacayo wixii virus iyo bakteriya ah soo weerara haddii qofka difaacaysa jirka uu adag yahay viruska iyo bakteriyada awood uma lahan in ay soo weeraraan jirkaas waa iska difaacayaa jirka haddii awood uu leeyahay waa iska difaacayaa balse qofka difaacaysa jirka uu yar yahay ama uu daciif yahay waxaa u nuglaan karaa in qofkaasi ay ku dhacaan cudurrada oo dhanba waayo difaacisa jirka ayaa daciif ah ama yar yahay difaaca jirka hadduu adag yahay bakteriyado viruska awood uma laha inay soo weeraraan balse hadduu jir difaaca jirka uu daciif yahay waxa uu lugnaan kartaa in ay kugu dhacaan cudurrada oo dhanba salaamu calaykum raadiyo ergo waxaan weydiinayaa daktarka galabta waxaa maanta weydiinayaa magacayga horta waa hibo axmed aamin oo joogta degmada baar dheere daktarka waxaa weydiinayaa hooyada nuujinaysa cunug oo ilaaha dukuusan ogolay cunuga uu jiro toddoba bilood ma qaadan kartaa tallaalka koroonaha daktarka galabta weydiinteedu waa intaas salaamu calaykum raadiyo ergo waa ina salaamay maxadsaneed hibo axmed aamiin oo joogta degmada baardheere haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda hibo haa walaal waad qaadan kartaa talaalka cudurka safmarka ee covid nneteen-ka waa talaal badbaadsan oo aan dhibaata kuu keenaynin wuxuuna la mid yahay ama wuxuu la mid yahay tallaalada kale ee caadiga ah marka hooyada ilmaha nuujinayso iyo hooyada markay uurka leedahay intubay qaadan karaan talaalka ee covid nneteen-ka wax dhibaato leh ma leh intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee labo eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayda ku dhaqmo awaamiirka dhaqaatiirtu ina siisay allahayna dhowye dhamaatiirka